kooxda future institute ayaa waxa ay sheegtay in ay qiimeyneyso khatarta amni ee qofeeda oo ay ku jiraan argagixisanimada xagjirnimada rabshadaha gacanka hadalka kacdoonka shacabka iyo mudaharaadyada qaska ah ee keeni karaya khatarta ugu weyn ee waxyeeleynta iyo wax arqaladeynta warbixinta ayaa intaas waxay ku dartay in argagixisada iyo xagjiriinta xoogtamaysa gaar ahaana daacish iyo taageerayaasha alqaacida ee faransiiska iyo dalalka deriska la ah ee yurub ay hubaal ahaan sii wadi doonaan in ay maleegaan oo ay huriyaan weeraro rabshado wata oo lagu bartilmaameysanayo ciyaaraha olombikada baris inkastoo kaabayaal ammaan oo ballaaran la sameeyey oo loogu talagalay munaasabadda oo ka dhigi kara in aanu dhicin weerar khasaaro badan dhaliya digniinta ka soo baxday kooxda insikat ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo mas-uuliyiinta faransiiska ay hore u shaaciyeen inay fashiliyeen ugu yaraan laba qorshe oo argagixisanimo oo lagu bartilmaameysanayay ciyaaraha soo socda dabeeqadii bishii abril ciidamada la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada ee faransiiska ayaa xabsiga dhigay wiil lix iyo toban sano jir ah oo kasoo jeeda magaalada magner kadib markii uu ku shaaciyey baraha bulshada in uu qorsheynayay inuu sameeyo suun qaraxa uuna isku qarxiyo goob ciyaaraha olombikada ay ka dhacayaan fuitensiket ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka digaysaa daacish in ay faafinaysay dacaayadda ay taageerayaasheeda ay ku boorinaysay inay dib u soo celiyaan weeraradii argagixisanimo ee bishii november sannadkii labada kun shan iyo tobankii ee baris oo ay ku jirtay isqarxin ka dhacday garoonka ciyaaraha ee faransiiska inkastoo aanay weli jirin caddayn lagu qancayo oo ku saabsan qorshayaal ballaaran oo ka dhana ciyaaraha olombikada ee soo socda kooxda argagixisada ayaa ku dhiirigelinaysay taageerayaasha guud ahaan yurubta galbeed in ay fuliyaan weeraro iyaga oo ka faa'iidaysanaya internetka iyo baraha bulshada saraakiil maraykana ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka digeen kooxda daacish ee xiriirka la leh afghanistan ee loo yaqaano isis k oo dardar gelinaya weerarkoodii dadka ay ku dhinteen ee carmen ibraan bishii janaayo iyo kii ka dhacay hoolka ruwaayadaha ee moscow bishii maarso waxaan aragnaa shabakad caysa oo dib isu soo abaabulaysa kadib muddo arbushaada sidaana waxaa sheegtay agaasimaha xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada christine abisjiad intii lagu guda jiray shirkii amniga bishii hore ee dooxa awooddan caalamiga ah ee daacish xitaa iyada oo aan laysku halayn karin awoodda meelaha ay ka howlgasho iyo sida lagu gaari karayo shabakad taageerayaasheeda kuwaasi oo qaar ka mid ah ay doonayaan in ay weerar geystaan haddana waa arrin werwarkeeda leh ayay tiri christine abzayd iyadoo dhinaca kalena sheegtay awoodda isis ay u leedahay inay dib isu soo abaabusho afghanistan ayna tahay taasi mid muuqatay saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay